magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ah ayaa laga daafuray shirweynaha koowaad ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland shirka oo inta uu socdo diiradda lagu saarayo saameynta isbeddelka cimiladu ku yeelatay deegaanka iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa waxaa daafuray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid suleybaan xaashi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka lagu falanqaynayo iyo sida isbeddelka cimiladu u saameeyey deegaanka waxaa sharaf noo ah maanta in uu halkan ka furmul shirweynihii koowaad ee deegaanka jubbaland oo diiradda lagu saarayo marxaladaha taagan ee jira oo isbeddelka cimilada iyo saamaynta uu ku yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid tahay noolayaasha kala duwan saamaynta uu ku yeesho caruurta iyo haweenka saamaynta uu ku yeesho cuntada iyo sugnaanteeda saamaynta amniga uu ku yeesho ay ku yeelato isbeddelka cimiladu saamaynta ay ku yeelato caraguurka iyo dhulkii beeraha laga tabcayey saamaynta ay ku yeelato infrastructureka iyo buundooyinka iyo wadooyinka googo-ay shirku wuxuu saddex baanal baa halkan maanta dood dheer oo bulshada oo dhami ka qaybgelayso iyo miidiyuhuba yaa lagu qaban doonaa aqoon-yahano deegaanka iyo khuburo waaweyn baa fadhida waxaana lafaguri doonaa sidii looga badbaadi lahaa oo loo yarayn lahaa khasaaraha isbeddelka cimiladu keento oo ay ku keento deegaanadeeda deegaanada sidaad ka warqabtaan marna roob baa ayna qaaday iyo biyo muddo yar kabacdina abaar iyo biyo la-aanba baynu la tacaalaynaa sanad walba duufaano ilaahay inaguma keenin laakiin hadda gobollada qaar buu ka dhacaa duufaanaduna ay saameeyaan marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta in madaxweynihii jubbalandna shirkan noo furi doono uunu noqon doono shirweynihii koowaad oo saamaynta deegaanka iyo isbeddelka cimilada xaalufka iyo dhibaatada dhirtii la gooyey u geysatay dhibaatada innagoo aan ku hayno deegaanka oo ay ka mid tahay dhulka la xidhmaysanayo goofafka dhulka loo adeegsanayo dhulkii daaqsinta iyo beerihii dhulbeereedkii oo laysku khaldayo oo dhulbeereed inta cagafyo loo qaato laleeyahay waxaa laga samaynayaa beero iyada oo ayan suurtogeli karin in biyo la geeyo shirweynahan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey oo laga hadlayo saamaynta iyo isbeddelka cimilada oo ay soo qabanqaabiso wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland